barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan u wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayada duhurnimo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o e aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika duhur wanaagsan dhegaystayaal waa salaaso bisha ogost waa saddex iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya sahre ciidle nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aanu idinku hayno barnaamijkeennana waxaa ka mid a waayaha nololeed ee dhallinyarada ku nool tuulooyinka oo ka warramaya habnololeedkooda meelahaasi ay degan yihiin layr ma leh wyrleysyo male laisku isticmaalo meesha magaala maa waa tuulada argtaan layrkii magaalada suuqa male qof waliba fiidkii unbuu toos ka soo qaadanaya qof gidaar iska fadhiyo unbuu toos kaga qabanaya kabacdina labada qof isku surbacdeen meesha isku qabsanayaanba waxaana keenay waa bilaa layr magaalada sidoo kalena qodobadan idinku hayno waxaa ka mid a wiil dhallinyaro ah oo dhowr jeer isku dayey in uu tahriibo haatanse u dhaqaaqay in uu iskii u shaqaysto dhowr jeer saddex jeer kunaa noqday markii afraad een noqonayey yaan iska daayay oon idhi wallah wax yaroo gacanqabsinood haysatahay meherad iska furo sidii baan rogaa meheradda ku furtay dee alxamdulilah iminkana waan iska shaqaystaa iminka dhinacii heesaha ayaan iyaguna ka maqnayn barnaamijka
heestaas iyo weliba barnaamijkii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaa goordhow idinku soo maqan marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida turkiga ayaa sheegay in ay ka laabanayaan war ay hore u sheegeen oo tilmaamayay in ururka isis ay ka dambeeyeen weerar uu geystay wiil dhallinyaro ah oo isku qarxiyey maalintii sabtida aroos ay lahaayeen kurdiyiinta halkaas oo ay ku dhinteen afar iyo konton qof ra-iisul wasaaraha dalka turkiga ayaa sheegay in weerarkaas hore ay ama wararkaas hore ay sheegayeen ay ku saleeyeen hadallo aan sugnayn oo laga soo xigtay qaar ka mida goobjoogayaashii ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in aanay ilaa hadda xog sugan ka haynin cidda weerar ka dambaysay isaga oo sheegay in warkii ay hore u sii daayeen u ahaa mid aan sax ahayn madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa hore u sheegay in wiilka weerarka geystay ay da-diisu u dhexaysay labiyo toban ilaa afar iyo toban jir kaas oo ay soo direen kooxda isis ciidamada cirka ee dalka nigeria ayaa sheegay inay maanto salaasaah waxa ay sheegeen in ay dhaawac xun u geysteen hogaamiyaha ururka boko xaram abubakar sheeku iyo qaar ka mida hogaanka sare ee ururkaasi mid ka mid ah ururkaasi ayaana la sheegay in la bartilmaameedsaday oo iyada oo taargetkuna oo ahaa bartilmaameedkuna xarunta ururkaasi oo weeraro xagga cirka ah loo geystay saani cismaan oo ah afhayeen u hadlay ciidamada cirka ee dalka nigeria ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in hogaamiyaha ururkaasi boko xaram dhaawac xoogani uu soo gaadhay dhinaca garabka kadib markii ciidamada dowladdu ay duqeeyeen dhulkayna oo ay gacanta ku hayaan ururka boko xaram hore ayaa nigeria waxay u sheegtay inay dileen hogaamiyeyaal ka tirsan ururkaasi boko xaram hase ahaatee ee mar dambe ayaa wararkaasi ay noqdeen kuwo aan sal iyo raatoono lahayn kadib markii ay soo muuqdeen cajalado muuqaal ah oo ay iska soo duubeen
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan cali maxamuud axmed waa wiil dhallinyaro ah oo farmasi ku leh magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal cali waxa uu dhowr goor tahriib ku galay dalka sacuudiga iyo meelo kale wariyaha v o ee magaalada boorame haashim sheekh cumar good ayuu uga warramay halkii uu ka bilaabay tahriibka iyo meelihii uu tegey iyo wixii ka qabsadayba waxaan ka bilaabay magaalada jabuuti ayaan tegey dadkiioo xaggaa u jeeda uun carabta ayaan uunbaan idhi war adnamaad raacdi hadafkuun baan raacay waa tahan tagnay meel ubuq laydhaa ubuq markii aan tagnay laash yaroo dheeroo ilaa konton qof qaada ayaan raacanay waata baddoo kaxsan baan sidaa u galnay waata dhexda markaan marayno maashii la istaajiyee baroosiga loo tuuray oo annaga halkii gelin joognay waaba sidii biyihiina yar fudud yihiin haddanaaan aragnay annaga soconnay waata waa geli soconnay aan ku baxnay meel beriya oo yaman ka mid ah oo annaga halkii ku degnay wanigii rumaysan waaye waa la degay oo dhulkii baa la joogaa yaan rumaysan waaye waniga dega yidhi bal waaye waniga ay degeen waniga aan arkay dee dadkii oo socdaba aniga ana raacay ka degay oo annaga badda xilligii yar farfadhiisanay baabuur bishaasi leedahay ayaana soo maray waata kiyaan gacmaa u haadinay aan ku yaacno anaga kii na qaaday ee nageeyey meel qaxootiga waata meel nagu soo dhoweeyey ee buskud iyo raashin iyo wax lanagu siiyey waana rabada waqti rabadaana weeyaan oo annaga halkii habeenkii lasoo ay soo ringareeyeen qaxootigii intaasoo dadaan soo wadnaaye raashinkooga diyaargaleeya halkii baa lana keenay suxuurtii baan halkiina ka cunnay annaga maxaan ku dhaa saddex maalmood markaa wax lanaga qorqorayey annaga halkii fadhinay waata qaxooti sidii alqarash meel alqarash la yidhi ayaan iyo qaxooti lanaga qoray annaga halkii sida ku joognay markaa sanadkaa marka aad tahriibka gashay waqti ma ahayd waxay ahayd labadii kun iyo sideedii marka xeradii alkharaj markaad gasheen ee halkaasi laydinku soo dhoweeyey raashin iyo waxna laydinku siiyey dabadeed halkeed uga sii gudubtay waxaan uga gudubnay cadan baan uga gudubnay cadan baan uga gudubnay cadan uga sii gudubnay meel shariifiya la yidhaaho xuduud u dhaxaysa sacuudiga iyo iyo yamanta ayaan tagnay halkii baan muddo toddobaada fadhinay waata halkii lanagu qaybiyey wixii lacag haystana waa la kaxeeyey wixii kale waa la reebay annaga halkii gelni joognay waata baabuura nagu qaaday meel xuduudoo bilaa cida sacuudiguna u xidhan yahay oo askar baa ku daadsan xuduudda meelayna askartu buurooyna askartu tegin baabuurtoodu ayaa lana geeyey halkii baan ka fananay oon ka baxnay halkii baan ka gallay sacuudiga markaan sacuudiga halkii ka gallay baabuur ay noo diyaargeliyeen qolo sacuudiga oo ay qoladan wada xidhiidhaan ayaana qaaday ilaa jidda la nageeyey markaa waqtigii jidda aad tagtay markaa maxaad qabanaysaad ka shaqaysanaysa waqtigii jidda la nageeyey waxaan qabanayey wallaahi xamaal baan qabanayay oon xamaalanaynay muddo intee leeg baad markaa ka shaqaysatay jidda iyo xamaalkaygii iyo eriyadii aad ka shaqaynaysa markaa waxaan ka shaqeeyey markii ugu horreysay horta waxaan ka shaqeeyey dhowr jeer baan dee ku noqdoon tahriibay oo laysoo celiyo tahriibo markii ugu horreysay waxaan shaqeeyey laba sannadood iyo badh waata markaa labada sannadood iyo barkaa xamaal baan ku yaan ku shaqaynayey yaa alaab baan gurayno kala rasaynayno kala dhigdhigayno caalamka loo kala rarayo australia ingiriiska maxaan ku dhahdaa nigeria ayu nooc dalaalkao dhan baan u rari jirnay alaabta oan u rari jirnay maxaan ku dhahaa contaynarada yaan cabayn jirnay markaa maa lagaa soo tarxiilayo wadankaa dib lagugu soo celinayseed soomaaliya ugu soo noqonayseed somalilan u imanaysa iyo bowramey waan la soo tarxiilayo ciidan baan la qabanayo sugaar baa laga qabanaya meesha muddo kagaa toddobaada xitaa la raajin jirtay alaabtaan dhex geli jirnay oon alaabtan ku dhex dhuuman jirnay toddobaado halkaasaan ku jiraynay meelaha biyaha lagaa fadhiisanaya oo ciidanku isbedelaya se meeshana waa xeeb koowaad ku jirta laba cisho waxa ka badan adoo karayaad kusoo boodasay meeshii waa la soo tuuray waxaa lay keenay muqdisho lay kusoo tuuray muqdishoan gelin fadhiyey waan soo noqday waxaan tegey haddana sacuudigiiban haddana dib ugu noqday haddana waxaan joogay saddex sanaan joogay haddana dib joogay haddana waa isweer baa naga qabta meeshii toddobaadan ku jirnay haddana alaabtii gudihii meesha gudaheygii timirtaan cunayna oon isku quudinayna intaa toddobadaa cisho bariis loo tagaa magaalo ma jirto timirtii ku taal laga soo rarayey yaan hoosta ka cunaynay oo alaabtaas ku dhex dhuumanaynay markaa sidaasay ahayd markaa goormaad markaa farmasigan iyo ka furatay magaalada boormeed iska degteed nolosha wadanka lagu hayaad aamintay
markaa markii dhowr jeer saddex jeer kulaan noqday markii afraad aan noqonayey yaan iska daayay oon idhi wallahi wax yaroo gacan qabsin ood haysatahay meherad iska furo sidii baan kolgaa meheradda ku furtay dee alxamdulillah iminkana waan iska shaqaystaa iminka farmasiga markaad furatay hore maad uga shaqayn jirtay daawooyinka iyo farmasiyada iyo aqoon ma u lahayd haa farmasiga waan ka shaqayn jiray anoo yar baan kusoo barbaaray markaan kusoo barbaaray mar dhexdii ahayd baan ka booday oon ka tegey markaa magaaladan galay gelli waan qaray shaqadii baan garanaya iyo wixii waan garanaya ma garanaysaa markaa sidaasaan ku dhigtay oon profession aqoonu baan ku dhigtay markaa xaas iyo waxaa ma samaysay oo ma guursatay oo ma degtay marka haa waan sameeyey xaas waan sameeyey alxamdulilah waan sameeyey xaas markaan halka hal sano deganaa baan samaystay xaas imika saddex ruuraan leehay waa iska fiican yihin imika farmasiigu nolol maalmeedkaaga maxaanaad ka soo saarta ee kaaga soo baxa nolol maalmeedkayga waa iska fiican yahay dee reerkayga ku dubanaa waxaan wadaa noloshayda intii dambana dee inay ku dubanaan ku tala jira haddii alla idhaa haashim sheekh cumar good v o a boorama
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada ee v o a washington qaar ka mida dhallinyarada ku nool tuulooyinka hoos yimaada gobolka sool ayaa v o e da uga waramay qaabka ay dhallinyaradaasi u madadaashaan iyo baahiyaha ay qabaan wariyaha v o e da laascanood cabdikariim olol oo booqday qaar ka mida tuulooyinka hoos yimaada gobolkaasi sool ayaa u sheegay dhallinyarada tuulada shululux in ay dhibaatooyinka haysta iyo waxyaabaha ay ka cabanayaan haddaba cabdikariin olol ayaa waraystay saleebaan maxamed cali iyo xamse cabdi ibraahim oo ka mida dhallinyarada ku nool tuuladaasi shululux ee gobolka sool dhalinyarada tuulooyinka joogta ayaa qaarkood waxay iga warrameen inaysan wax shaqaa iyo camal iyo fursadaha haysanin Ee, sidoo kale waxay sheegeen in tuulada ay kala kulmaan waxyaabo badan bal magacaagana ku bilaab bal iga warran tuulada shululux sidaad ugu noosheeyin dhalinyarada iyo qaabkii u noolyihiin an magacaygu waa sulaymaan maxamed cali iyo wax kale annama bahaynaba heesahan baa iska dhegeysanaa wax camala sidoo kale kubadda leyrhka iyo dee camal bukmaysana meesha waan iska joognaa wallaahi heesahan bu waxaan ahayn dama bahaynaba Yes.
Een, een, aad leedahay dhalinyarada dib bay u dhigayaan haddaan la helin maxay tahay
iyo sidoo kale anu waxaan u baahnay in waxbarashada een, sidoo kale inaan kooran kubadda naloo sameeyo waxbarasho naloo sameeyo t v a iyo leyrh intaba naloo sameeyo dee camal naloo yeelo
waa karta dhalinyarada habeenka xaggay aadeen meesha markay mugdi noqoto la baktiyo tuulo ay tahay bal iga warran run ahaanti waa iska soo ururnaa dee heesahayga un baa dhegeysanaa wax kalaan qabanin ma jirto dadku sida isku kala garanayaan leyrh male dadku maadee iyo leyrh male meesha toosh baan qaadanaa ama moolladaydan iibsanaa qofba qof kala tashiif qohaade qofba qofkiisa toos ku iibsataa dee markaa sidoo kale baahida noogu weyn horta waa leyrhka kubadda iyo waxbarashada
dhalinyaradu markay muddo joogto tuulada oo ay dee sidaa u joogaan xaggee aadaan yaa xaggee aadaan wallaahi miili ma aadan dee meeshayda un baa joognaa dee meelkana aadnaba garamayno meeshu waa tuulo dee magaalana kuma haysano caasimada kuma haysano ka tuulo waa afar waabood oo liska soo horgeeyay dee intaan waa iska loona dee halkan baan ku barbarnay dee
adigu shululux halkan aad ku dhalatay miya aa halkan ku dhashay Hey, adigu magacaa ani xamse cabdiwilaahi baan idhaha bal xamse iga warran een, qaabka dhalinyaradu ay tuulada ugu nooshahay iyo sidaa tihiin bal iga sheekee dee reer miyigaas oo iska soo gasha iyo in magaalada u hoyata ororta soo kacda kabacdi si suuqa soo joogto toogaga ugu soo beriyo habeenka ugu dumo waxna aan qabanin jimicsi qabanin haddana aan waxbarasho lahayn marka annagu waxaan ku codsanaa dadweynaha soomaaliyeed amaba bahdaas fahaabada in nalaga soo caawiyo in laga soo caawiyo een, dhanka sboortiga horta baahi weyn baanu ka qabnaa marka tuuladiinna oo kale shululux dhalinyaradu waxay u baahan yihiin goobo ay ku madadaashaan oo ay ciyaaraha isboortiga ku ciyaaraan meel ay geymka ku ciyaaraan waxaasoo dhan isboorti ma haysano magaaladii Magaalada tuulooyinka kale waxaa moodaa inay ka badanbayso waayo waxyaabo badan oo dee tuulooyinka kale yaalla baan oolin haddana dee dhallinyarada joogta waa taawada joogta aad aragtaan waysta xataa way soo toostaa kabacdi meel bay iska soo fadhiistaa dadka xataa facebookyada waxaa ku isticmaala oo dee leerka meelaha leerka fadhiista dee maaha dhallinyarada waa gartay marka tuuladiinna macal way adagtay inaad baro bulsho iyo la- ee facebook iyo waxa aad gashaa haa way adag tahay dee hawisaasan waxaa adkeeyey dee leyr ma leh waayo leysyo male la isku isticmaalo dee meesha magaala maa waa tuulada aragtaan leyrhkii magaalada suuqa ma leh qof waliba fiidkii unbuu toos ka soo qaadanaya dee qof gidaar iska fadhiyo unbuu toos iskaga qabanaya kabacdina dee labada qofka isku surbacdeen meesha bay isku qabsanayaanba waxaana keenay dee waa bilaa leyr magaaladu markaysan magaalada leyn lahayn qofba qof toosh ku ifiyo halkaa marwal ma ka yimaada xoogga imaan waaye muran badan baa ka yimaada labada qof inay meesha isu qabsadaan baa dhici karta oo yidhahdaan maxaa tooshka noogu ifinaysaa dee qof iska jaakadhaya dad doona toosh iskaga qabanayaaba derbi iska fadhiyo dee wax iska ma kugu dhacda adoo meel iskaga noqonin toosh lagu toosh weyn lagugu ifiyo haa wax badan bay ugu dhacday in toosh lagu iifiyo dee habeena dhoweyd baana meel iska fadhiya toosh lagu qabtay markaa qofkii dee qofkii waxaan suu qaadnay calool xumo weyn dee waayo anoo meel iskaga jaakadhaya toosh lagu qabta marka iyadoo ay saa tahay haddana waxaan ka codsananaa isboortiga dhanka isboortiga horta baahi weyn baan ka qabnaa garoonkaygii dee garoonkii waan haysanaa birihii male birihii male oo kubadda male oo dhammaan isboortiba male marka dadka tuulada jooga waa laba qaybood idinku tuuladaad ku dhalateen qaarna miyigay ka soo galeen marka sideebaad isula jaanqaadaysaa nimanka miyiga kasoo galay xoolo dhaqatada iyo nimankiina kale tuulo jooga ee tuulada ku weynaadee halkiina een, dugsiyada hoose dhexe iyo ka dhiganaya dadkayga magaalada jooga iyo dadka miyiga ka soo gala aw dadka miyiga ka soo gala dee maalintii iyagu magaaladii waxay isagoo qaba yimaadaan oo dee habeenkii ka caraaba oo habeenkii oo dhan ka maqan annaguna dee saan u joogno waagu noogu baryaa habeenku noogu dumaa marka dee dadka miyigaabana dhaama annaga oo iska caraaba baruuti iyago waxay isaqaba magaalada iska yimaadaan dee marka annagii saan u joognaa waagu noogu soo baryaa qoraxda noogu dhacdaa marka waxaan ku codsananaa iyagu xiisaba u hayaan badde lawa dadka caraabaya magaal aa magaalada un banaadana beeruuti odhanayaan iyagu. magaalayba u arkaan dee meel. marka annaguna waanu iskaba joogjoognaayo intaan saxaanad soo toosnaa
wahagaag waxay ahaayeen xamse cabdi ibraahim iyo saleebaan maxamed cali oo ka mida dhallinyarada ku nool tuulada shululux ee gobolka sool ka tirsan waxay u waramayeen wariyaha v o e da cabdikariin olol halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o e washington haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasan doonaa hallumin wiil yahow waxaa qaadaysaa fanaanada nimcaa degan
Rutuba, rutuba labigi jerdale, gawai shumalo bise, duburadi ala doke, adan lele chetiri.
kaas nimcadegan iyo heesta hallumin weliyo haddii intaas kaga nimaadno halkaad kala socoteen waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
haddii aynu ku horayno tababaraha xulka waddanka ingiriiska sam aldice ayaa waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay xaaladda joe hart golwadaha kooxda kubadda cagta manchester city arrintani waxay ka dambeysay kadib markii beb gardiola tababaraha kooxda kubadda cagta manchester city uu joe hart u sheegay inuu isaga tegi karayo naadiga man city islamar ahaantaasina dooqa koowaad ee naadigaasi uusan ahayn hadda iyo wixii ka dambeeya hart oo sagaal iyo labaatan jir ah ayaa waxa uu u saftay xulka waddanka ingiriiska lixdan iyo saddex kulan isagoo islamar ahaantaasina kulankii ugu dambeeyey ee euro laba kun iyo lix iyo toban waddanka ingiriiska kala qayb qaatay markaasoo iceland waddanka ingiriisku ay halkaasi kasoo ciribtirtay orodyahanka waddanka ethoobiya u dhashay ayaa la sheegay inuu noqday nin geesiya kadib markii uu si cad u muujiyey inaanu ku laaban karaynin waddankiisii kadib markii uu ku guulaystay tartanka orodada ee abaalmarinta qalinka uu ku guulaystay ciyaarihii rio de janeiro ka soconayay orodyahankaasi fayiza lilesa ayaa muujiyey astaan uu ku sheegayo sida uu uga soo horjeedo sida loola dhaqmayo dadka isaga uu ka soo jeedo ee oramada halkaas oo hay-adda human rights watch ee fadhigeedu yahay waddanka mareykanka ay sheegtay in isku dhacyo muddooyinkan ka dhacay waddankaasi ethoobiya ay ku dhinteen afar boqol oo orama oo ay dowladduna halkaasi dhibaatadu ka geysanaysay waxaa loo ururiyey orodyahankaasi fayiza lyeza lacag gaaraysa ilaayo afartan kun oo lacagta dollarka maraykankaahi iyadoo taasi ay sameeyeen qaar ka mid a taageerayaashiisa ee oromada ka midka yihiin dhinaca kale ciyaaryahanka naadiga kubadda cagta barcelona weerarka ugu ciyaara neymer junior ayaa waxaa naadigiisu ay fasax u siisay in muddo kale uu sii joogo waddanka braziil kadib markii neymer uu ku hogaamiyey xulka waddanka braziil ciyaarihii olombikada ee dhinaca biladda dahabka markii braziil ay rigoorooyin kaga adkaatay xulka waddankaasi jarmalka neymer ayaa goolkii guusha u dhaliyey kooxda kubadda cagta braziil waxaa la ciyaari doonaa kulamo sidoo kale ka tirsan isreebka dhinaca uefa champions leaga iyadoo ay kulanka xiisaha badan uu yahay monaco iyo real roma iyo f c porto ayaa sidoo kale caawa dheeli doona xubinta cayaarana dhegaystayaal halkaas ayna joogto
aad buu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey dhinacii ciyaaraha gebagabadii idaacadda ayaynu kasii siqaynaa ee dhinacii heesaha ayaan mid kale mar kale idinsoo qaban
kalgacaylku waa ciidan isiloo karaamaysan waa cugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa waa cugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa kalgacaylku waa ciidan isiloo karaamaysan waa cugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa waa cugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa naxli malaha cadhadiisu cabar labta kuma raagto waa culay qalbiga maydha naxli malaha cadhadiisu cabar labta kuma raagto wacaana iyo naba waa gobiyo caadkeede waa gobiyo caadkeede intaan soo rogaal celino aan casuuno labadeenu aan casuuno labadeenu waa gobiyo caadkeede wagobiyo caadkeede intaan soo rogaal celino aan casuuno labadeenu aan casuuno labadeenu sahankiisa wacale masaarada ruuxa u cunta mamaanka wacale masaarada ruuxa u cunta mamaanka kalgacaylku caaweeye
codka dahabiga ah ee fanaanada ruun xaddi saban ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddayadii duhurnimo ee dhallinyarada maanta intaannu mar kale kulmayno waa ismaaciil farjar iyo anigoo sahre ciidlo idinkaga tegayna sidaa iyo nabadgelyo Tamamanta